arrintan in badan baan ka hadalnay oon ka hadalnay oo idaacadaha iyo social media meelwalba aan ka sheegnay in maarata arrintaa wax ka qabad ay u baahneed intayna dhibaatadan iyo problemkan uusan dhicin laakiin mayna dhicin ilaahay amarkii iyo qadar ilaahay bay noqotay waa la dacatiyey aad iyo aad baa loo dacatiyey dowlad sare iyo dowlad hoosaba aad bay u dacatiyeen waxaa laakiin haddana la siila yaab leh saaad ogsoon tihiin waddadan waa waddadii dhanneed ee isku xiriirinaysay gobolka waqooyi bari ilaa iyo hadda ilaa iyo soomaaliya ilaa iyo meel walba isku xiriirinaysa waayo waa hasha waddada ee meesha iyada isku haysay waayo waxaa nasiib darre ah ilaa iyo amminkan wax tilaabo oo la qaaday inayna jirin dadkii webi ku dhammaaday maarata dhibka gaaray iyo dadka xayirmay iyo kulli wuxoo dhan inay strike meesha ku yihiin waxaa la rabaa gobolka waqooyi bare madaxdiisa oo dhan gaaris keli ma aho waa tanarifa waa wajeer waa gaaris waa mandera kulli arrintan ayada inay ka sameeyaan gurmad deg deg oo ay wax ka qabtaan oo haddii dowlad sare ay tahay iyo haddii dowlada hoose ay yihiinbo ay iskugu tagaan meeshaas siday wax uga qaban lahaayeen sababto dadka meesha ku rafaadsan ee ku dhibaataysan ma horee gaaris keli ma horee wajeer keli ma horee mandheera waa ummadii ilaahay soomaalidii maaragtay dhulkaa gobolka ku nooleedoo dhan waay iyo wixii la halmaale marka kheyr allahayna si inigaana nila soo fiirinaya waxaad moodaa arrinta isku turtuur inay maaragtay ay soomaali waxay dhahdaa injir isku turtuur bay ku dhimatahay isku halhaleen iyo isku turtuur inay arrintan iyada ay shacabkii iyo dadka masaakiinta ah ay ku baaba'san yihiin oo ku dhammaanhayaan marka waxaan rabnaa kheyr allahayna siye madaxweynaha la xiriirtayna iyo dowlad sare la xiriirtayna ay waxaa samaysaanbo dadkii gobolka waqooyi bari laga soo doortay guud ahaan hadduu gafana yahay hadduu m b hadduu m c hadduu nooc walba yahay hadduu maxmushariyebo inay arrintaa iyada gurmad laga sameeyo waxaa naloo sheegay dadkii taariikhda la socday ogaa gobolka waqooyi bari xaaladda noocan oo kale ee inay dhacday nineteen sixty eight ilaa nineteen sixty nine xilliyadaa inay dhacday sidan oo kale caradan hadda aad aragteen ee la tuure ee madhogo iyo marooro inta u dhexaysa la dhigay xilliga ayadaa la dhigay dhexenduqeydii hore iyo dadkii hore yaqaana ee maamuladii hore ka tirsanaan jiray xilligaasa arrintan caradan saa loo tuuray waagii asaga ahaa ilaa iyo maanta wax wax ka qabto wax ka bedela ma laho sida iyada aheyd bay caradii u tuurnay sida iyada aheyd bay caradii iyada aheyd ku burburto waad ogtihiin in badan baan sheegnee meeshan waxay rabtay bridge in laga sameeyo tarjaani oo biyaha hoos ka dusaayiin kalbadyay rabo weyn bay rabtay in laga sameeyo oo biyaha hoos ka bixayiin lama yeelin caraday waagii la tuuray baa sideeda u taalla oon waxba laga bedelin intaasoo dowladoodna way soo mareen arrinta ayada looma balan garaynin lagama fikirin lagama taxadarin webigana mar walba waa lasoo furay hadda annaga biyo roob nagu dee sida nama yeelahaya gaaris maanta dhibkan maanta nagu dhacay ee dadkeenna iyo xoolaheennaba ay ku dhammaadeen ee dhibkaa nagu gaaray roob nagu dee ma aho waa biyo kor ka imaadeen ama kor laga soo furo baa mar walba sidan yeelaan oo ummadii halaagaan oo dhibkan u geystaan oo beerahoodii iyo guryahoodii iyo maarata xoolahoodii dhaqaalahoodii kulli baa baabi'iyaan waxaan rabnaa arrintan si sirias ah inay loo qaato oo sida ugu dhaqsiya badan arrinta wax looga qabto booliistana iyo militarigana hadday dadka waxba ayna u taraynin waan rabnaa dadka inuu webiga ku dhammaanin oo laga reebo oo laga taxadaro laakiin haddana waxaa la rabaa inay dowladda gurmad samayso oy dadka wax u qabato oo diyaarada helikobtooyin la keeno oo sidii dowlad lagu yaqaani jiray ciidamo la keeno oo dadkii webiga maarata iyo badaha ku noolaa ee yaqaanay dabaalka in la keeno oo meedadka la raadiyo saasaa la rabaa oo la gurmado oo la socdo la arko diyaarada iyo maarata gawaari isdaba mari oo meydka raadin meydkii amankareeto saddex iyo afar beri laga joogo ilaa ay amminkan waxba laga qabanin oo gurmad dowladeed aan la helin marka arrintaa waa nasiib darro walaalayaalow intan ka badan arrimaha ma fiirsan karno kamana aamusi karno intan ka badan hadday dhacdo banaanbaxyo ayaan samaynaynaa aan jideedka ku xirayno oo dowladda ku cambaaraynayna marka kheyr allahayna si arrintaa hala dejiyo waxna laga qabto